bsmi اllahi الرxman الرaxim alxamdu llaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى آlih وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu dawuuda sulaymaan bnu اlأshcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacalى baabun fi tacziyaة الnisaءi wakarahati buluugihina ilى اlqubuur baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi tacziyaةi الnisaءi naagaha tacsiyeyntooda xukunka caddayntiisiibu u baab yahay iyo wakaraahati buluuqihinna inay gaaraan nicidda la nacay ilalqubuuri qubuurta inay gaaraan haweenka iyagu inay qubuurta gaaraan nicidda la nacay oo inay meydka intay sagootiyaan ee ilaa qubuurta la tagaan ayb ziyaaratu lqubuurka waxa ku tacalluqo baabkeeda ayaan ku sheegi doonnaa in sha allahu tacaala laakiin halkan marka wuxuu u jeedaa in naaguhu ay qubuuraha gaaraan oo ay u gaaraan sagootin iyo wax lamida ayb qaala limaam baabbaa ka horeeya baabka baabkan soo maha baabu ljuluusi cinda almusiiba waa soo akrinay kanaa ka xoga sidaas oo baabun fi tacziyati الnisaءi wakaraahati buluugihina ilى اlqubuur qال xdثna يزيد بن khالد بن cبdاللh بن mwhب الhمdاniي qال xdثna المفضل عن ربيcة بن sayf المعاafrي عن أbي cبدالرحمن الxbلي عن cبداللh بن cمر بن الcاaص qاal waxa uu yihi qabrnaa معa رasuuل الlahi slى الlه عليه aلي وsلم nebiga ayaanu la qabriyeynay yعnي maytan meyitan qof dhintay baan la duugnay falamaa faraqnaa markaan dhammaynay insarafa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga waa soo gadoomay wansarafnaa macahu waannu la soo gadoonnay annagana falamaa xaadaa markuu la sinmay falamaa xaadaa baabahu albaabkiisa markuu la sinmay waqafa waa istaagay faidaa naxnu bimra'atin faidaa naxnu annaga waaba annaga oo bimra'atin haweenay muqbilatin soo socoto haweenayda oo muqbilatin soo socoto yaana kedisayoonba aragnay qaala waxa uu yidhi adunnuhu waxaan u malaynayaa carafahaa inuu aqoonsaday nebiga falammaa dahabtu markaan tegey idaa hiya faatimatu waaba faatima faqaala lahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu ku yidhi maa akhrajaki maxaa ku bixiyey yaa faatimatu faatima min beytiki gurigaaga kaa soo bixiyey qaalat waxay tidhi ataytu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo waxaan u imid ahla haada albeyt qoyskan baan u imid farxamtu ilayhim waan ilaahay baan meydkooda naxariis uga dalbay ayb faraxamtu ilayhim meyitahum meydkoodii baan naxariis alle ugaga dalbay aw amase casaytuhum bihi waan ugaga tacsiyeeyey waa sabarsiiyey yani faqaala lahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam wuxuu ku yidhi nebiga falacallaki mudnid oo waxaa laga yaaba oo dhici karto balaqti inaad gaartay macahum iyaga aad la gaartay alkudaa qubuuraha alkudaa macnaha almaqbara baa loo jeedaa maxaa yeele qubuuraha waxaa laga qodaa dhulka adag ee dhulka yacni aadka u jilicsan haddii laga qodo waa dumayaan mar walba waa soo dumayaa dhulku hadduu jilcan yahay marka sida badan meel xoogaa adag oo aan soo dumaynin baa qubuuraha laga qotaa marka saa darteed falacallaki balaqti macahum اlkudaa yacni meeshii adkayd inaad la gaartay baa laga yaabaa bimacnaa meeshii qubuuraha ahayd walidaalika waa min baabi qowli اllaahi tacaala fara'ayta aladii tawallaa waacطaa qaliila waakdaa waakdaa macnaha waxay tahay gawaan gaaray qofku sidau dhulku u qodayo meel gawaano adag markuu gaaro ayaa waxaa la yidhaha ninkii hebel ahaa akdaa fulaanun waa dhagax gaaray marka alkudaa meeshii adkaydee qubuuraha laga qodayay inaad tagtay baa laga yaabaa qaalat waxay tidhi macaada allaah ilaahay baan magan galay magangelye allaan magan galay waqad samictuka waan ku maqlay tadkuru macaada allah ilaahay baan magangelayaa ka magangelayaa kaa seen u samaynayaa marka walxaal qad samictuka aan ku maqlay tadkuru adoo sheegaya fiihaa arrinkan sha'nigiisa maa tadkuru waxa aad sheegayso yacnii wixii aad sheegtay adoo ka sheegay arrinkan see u tegayaa bay leedahay ayb marka waa la waqad samictuka tadkuru fiiha maa tadkuru wixii uu sheegay lama sheegin ee waxaa la yidhi wixii aad sheegtay adoo sheegay tafkiimaa ku jira marka nooc tafkiim ah ayb wax weyn baad ka sheegtay ka wadaa qaala waxau yidhi low balagti macahum اlkudaa qubuurta haddaad la gaari lahayd fadakara wuxuu sheegay tashdiidan adkayn fii dalika arrinkaa fasa'altu rabiicata rabiican su'aalay can ilkudaa faqaala waxa uu yidhi alqubuuru hiya alqubuuru waa qubuurta fii ma axsibu saan malaynayo waa qubuuraha yacni sidaan u malaynayo xadiidkan isnaadkiisu waa daciif oo waxaa ku jiro rabiicatu bnu sayf almacaafiriy wahuwa bnu maatic bukhaari iyo ibnu yuunus waxay dhaheen cindahu manaakiir ibnu yuunus waxaa weeyaan saaxibu taariikh taariikhi misr ayuu leeyahay ibnu yuunus ayb bukhaarina sidoo kale ataariikhu اlawsat wuxuu ku yidhi rawaa axaadiida laa yutaabacu calayha axaadiid aan lagu mutaabacaynin ayuu leeyahay ninkan abulfatx اlasdina waa daciifiyey ayb sida dahabi miisaanulاctidaalka uu ku sheegay nasaa-ina sunankiisa waa ku daciifiyey ninkan qowl kalena wuxuu yidhi nasaa-i laa ba'sa bihi ayb alimaamu daara quطnina waxa uu yidhi ictibaar iyo yani lacalla inuu leeyahay oo wuxuu yidhi saalixun ayb baabka marka macnihii uu tarjamtay xadiidka iyo tarjamada waa isleeyihiin oo wuxuu ka rabaa marka ma ataytu yaa rasuula allah ahla hada اlbeyt dadkan baan u imid faraxamtu ilayhim meyitahum ow casaytuhum bihi tacsiyada marka waa loo ogolyahay dadka laga dhintay inay u tacsiyeeyaan laakiin waxaan loo ogolayn qubuuraha inay la aadaan oy gaaraan oo markaas sidaa ay yeelaan xadiidu ummi cadiyana wuxuu ahaa rasuulkanahanaa rasuululahi sal ll slam can itibaaci اljanaa'iz nebiga waa naga reebay inaan janaasada raacno laakiin waxay tidhi walam yacsim calayna naguma adkaynin laakiin oo marka waa karaahatu tanziih inay qubuuraha gaaraan waa laga fiican yahay ayb xaaraan ma ahan laakiin ayb baabu sabri cala almusiibati baabu bayaani xukmi sabri sabarka xukunkiisa caddayntiisii buu baab yahay cala almusiibati musiibada korkeeda lagu sabro qaala xadaثna mxamed bn اlmuhanى qaala xadaثna cثmaan bnu cumar qaala xadaثna shucbة can haabiti wahuwa bnu aslam albunani can anasin qaal ataa nabiy llaahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigaa yimid cala imra'atin haweenay buu u yimid tabkii ooyeyso calaa sabiyin lahaa cunug yaroo ay dhashay oo ka dhintay yay ku oynaysay riwaayo waxay leedahay calaa qabrin bukhaari uu keenay qabri dushiisa oo cunug ay dhashay markaa uu ku duugnaayo yaraa oo ka dhintay ayay markaa ku ooye ay u oynaysay faqaala lahaa wuxuu ku yidhi nebiga ittaqi illaaha alla ka cabso wasbirii sabar ilaahay ka cabsee sabar marka ittaqi illaahadaas baa marka waxaa laga qaadanayaa marka iyo sabarkii uu isdaba dhigay sabarku inuu waajib yahay oo haddii sabarka laga tago qofkii wuxuu ku dhacay xaaraan ayb laba derajo marka waxaa kale ah sabarka iyo ridaha alsabru calaa qadaa'i illaahi waa waajib alridaa calaa qadaa'i illaahi in lagu raalli noqdo waxa ilaahay kuu qadarayna iyadu waxaa weeyaan waa mustaxab ama waa sunno saasay culimmadu yidhaahdaan qofka ugu yaraan waxaa waajib ku ah mar walba inuu sabar la yimaado hadday musiibo ku dhacdo laakiin inuu musiibadaasi uu bogaadsado ou jeclaysto raalli ku noqdo oo uu yacni aad ugu farxo musiibadii oo yacni derajatu ridaa inuu gaaro waa derajo dheeraada waay taa iyadu waajib maaha dadkao dhan ma samayn karaan ayb laakiin sabarka waxa ka soo horjeedo haddii isaga la waayo tasakhud iyo yacni alla isu caraysiin ayaa imaanaysa waana xaaraan ayb faqaalad waxaay tidhi wamaa tubaalii adiga u aaba yeeli maysid anta adiga adiga u aaba yeeli maysid bimusiibatii musiibadayda ayb wamaa tubaalii anta bimusiibatii oo musiibadayda maxaad adiga ugaga aaba yeelaysaa ayb wax musiibadaydaad u aaba yeelaysid ma jirtay ka wadaan ayb adiga kuguma dhicin musiibadan oo kale sidaa darteed maxaadba ugu aaba yeeshaa faqiila lahaa wuxuu ku yidhi hadafaqiila lahaa waxaa lagu yidhi hada rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam kan waa rasuulkii alle faatathu way u timid falam tajid ma aynan helin calaa baabihi albaabkiisa bawaabiina waardiyayaal dad isaga markaa waardiyeeyo guryihiisa albaabadiisa kumaynan arkin marka culimmada qaar waxay u deliishadeen marka meeshan in aan bawaab la samaysanin qofka yacnii qaadiga ama qofka arrimaha dadka bulshada markaas xil u haayo oo mar walba ay u baahan yihiin inay arkaan inuu ka xijaabta ma ahano uu dad hor dhigo oo aan u soo gelinayninba dayb taa inaynan yani aynan ahayn laakiin bimujarad bawaab in la samayso qofku uu ciddii markaas isleeyahay qofku hadduu waardiye samaysto markaa isago cadowga iyo waxaas usoo dhuumanayo ka ilaaliyo iyo laa ba'sa oo xilliyadii dambe khulafadii waa samay jireen mana lagu dhibi jirin oo laguma eeday jirin ayb rasuulka sala allahu calayh ali wasalam laftirkiisa waa la ilaalin jiray markii hore markay soo degtay yaa ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah ayaa nebigu marka uu yidhi ordaha waa iska kiin fasaxay ilaahay baa ilaalinaya wallahu yacsimuka min annaas ayb ayb marka falam tajid calaa baabihi bawaabiin marka yacnii xadiidka waxaa kaloo tusayaa naaguhu inay qubuurta ziyaaro karaan oo riwaayada bukhaari waxay leedahay iyadoo qabri dul fadhiso ku ooynaysoo nebigu u yimid marka sabarkiibuu faray maahane maxaad qabri u booqanaysaa ma uunan dhihin ayb culummada jumhuurtana waxay u deliishadeen xadiidkani axaadiid badan inuu tusaayo inay bannaan tahay in haweenku ay qubuuraha booqan karaan haddii aan fidno iyo looga cabsanaynin ayb bacdi ahlilcilmina ma bannaana oo naagaha siyaaratlqubuurka uma bannaanay leeyihiin xadiidkanna waxaa weeyaan kaana qabla nahyi nahyiga ka horbau ahaa bay leeyihiin ayb xadiid kale caaishana waa soo arooray ay tiri yaa rasuul allah kayfa aquul qubuuraha markaan booqanaya maxaan dhahaa markaasuu baray wixii ay dhehi lahayd iska dhaafuu dhehi laha adiga naag baa tahay ma booqan kartid ayb waxaa kaloo daliil waa kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuha waa caam waxaan idinka reebay inaad qubuuraha booqataan haddana booqda fa inahaa tudakirukum اlaakhira cilladaas dambe marka nin iyo naagba waa rabaan aakhira inay xusuustaan oy ogaadaan ay qalbiga uga jirto nin iyo naag labaduba waa cillo ay u baahan yihiin saddexdaa xadiis bay jumhuurtu deliishadaan culimmada kalena waxay deliishadaan xadiidka lacana rasuulu اllahi sal ll slam zaa'iraati اlqubuur isaga marka sanad ahaan waxbaa laga sheegay riwaayada uu saxiixa ku yahayna lacana rasuulu llahi sal ll slam zuwaaraati اlqubuur ayb kuwa qubuuraha booqda zuwaaraat marka amhilaة اlmubaalaga ma aha ayb oo zawaaraat uma dabdisna facaal ma ahane waa zuwaaraat waa jamac ayb oo awsaanta jumuucda ka mida alif iyo ta'an xagga dambe laga raaciyey marka zuwaaraat naagaha qubuuraha booqdaa laga wadaa inay badsadaan shardi maaha amhilatulmubaalaga maahan bay leeyihiin bina'an calaa daalika adiga marka xadiidkaasay marka iyaguna xujaysteen ayb falam tajid calaa baabihi albaabkiisa ma aynan ka helin bawaabiin kuwa markaa ilaaliyo faqaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay lam acrifka kuma aanan garanaynin inaad nebigii tahay faqaala nebigu wuxuu yidhi innama asabru sabarka cinda asadmati dhaawaca hore ama jugta hore weeyaan musiibada hore musiibada agteeda weeyaan aw cinda awali sadmatin musiibada horraanteeda weeyaan sabarku yacnii markay musiibada kugu soo dhacdo ay jug kugu tiraahdo awal musiibada awalkeeda ayaa sabarku uu yahay innama asabru sabarka wax ku oolka ah oo ajarka laga helo cinda asadmati waa yacni musiibada ho agteeda aw aw cinda awali sadmatin ama musiibada awalkeeda agteeda weeyaan ayb marka sabarka haddii aad markaa musiibada ay kugu dhacdaba hore ka sabarto innaa lilah haysato dabadeedna sabarto ajar baad helaysaa markaa khaaabi marka halkan wuxuu yidhi almacnaa ana asabra aladii yuxmadu calayhi saaxibuhu maa kaana cinda mufaaja'ati اlmusiibati musiibada markay kediso wixii ah weeyaan sabarka qofka ku oolka oo laga hawaabinayo ayb fawaa'id badanna marka xadiidkan waa ku jirtaa ayb qaala xadaanaa moxamed bnu اlmusafaa qaala xadaanaa baqiya wahuwa bnu اlwaliid baqiyat bnu اlwaliid ayb waa nin markaa tadliisu taswiir ayuu samay jiray ayb baqiyat bnu اlwaliid ayb can ismaaciila bni cayaashin can buuna ku warinayaa hadda can caasim bni rajaa'i bni xaywa can abi cimraan can abi salaam alxabashiy can ibni hanmin can abi muusa qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigu dhahayaan maqlay asabru ridan asabru sabarku ridan raalli ahaansho weeyaan ayb xadiidkan nusqooyinka qaar kuma yaallo qaarna waa sugayaan ayb riwaayat ibni اlcabdi ayuu hoos ku sheegay marka idin dhigna ma idinka ayb riwaayat ibni اlcabdi ayaa marka sugaysa xadiidkan oo yani abu daawuud ayb waana daciif calaa kulli oo baqiya ku jiro mudallis ah caasim ibnu rajaa laftirkiisana marka waa la daciifiyey ayb abu salaam alxabashiyuna waa mamduur hadda ka horuna soo maray ayb baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi lbukaa'i ooyinta cala almayiti meydka korkiisa yacnii lagu ooyo ama loo ooyo cala almayiti meydka loo ooyo darti qaala xadaanaa abulwaliid aلطayaalisiyu wa huwa hishaam bnu cabdilmalik abulwaliid aلطayaalisiyu iqatun akhraja xadiiثa asxaabu اlkutub الsita qaala xadaanaa shucbة can caasimin اlaxwal qaala samictu abaa cuثmaan huwa abu cuثmaan الnahdiyu cabduraxmaan bni mul can usaamata bni zaydi ana bintan gabar oo lirasuuli اlahi sal slam nebigu uu dhalay arsalat ilayhi waa u soo cid diratay wa ana aniga oo macahu nebiga la jiro iyo wa sacd bnu sacad wa axsibu waxaan malaynayaa ubayan sacd bnu cubaada ubay bnu kacabna waan u malaynayaa oo waxay tidhi anna bnii inankayga aw ibnatii ama gabadhayda qad xudira waa loo yimid yacnii sakaraad baa u yimide fashhad kaale soo xaadiro noo imow faarsala waa u soo ciddiray yaqra'u salaam isagoo markaas salaamayo wa qaala waxauu yidhi qul waxaa ku tiraahdaa kii u yimid buu farrinu faray waxaa ku tiraahdaa lilaahi maa akhad allah wuxuu leeyahay wixii uu qaatay wamaa acdaa waxa uu siiyo wa kullu shayin shay dhammaantiina cindahu isaga agtiisa ilaa ajalin waqhti intii ka abuu ahaaday wax walbaana ilaahay agtiisu waa waqhti bay leeyihiin marka tacsida laftirkeeda qofku hadduu dhiman rabo oo la ogaaday iyo calaamaadkii dhimashada dhan ay ku soo xaadirtay waa looga tacsiyey karaa qofkiisiina isagoo weliba aan goynoon dhimannin faarsalad way u soo cidirtay haddana tuqsimu calayhi iyadoo dhaarinaysa marka oo alla ku dhaarinayso fa ataaha waa u yimid fa wudica asabiyu cunugii yaraabaa waxaa la saaray fii xajiri rasuulillahi sal l slam nebiga dhabkiisa xajiri iyo xijiri labadaba waa loo dabdiyey wa nafsuhu nafsadiisana taqacqacu ay markaa yacnii ay tadaribu ay dhaqdhaqaaqayso naftiisuna marka ay dhaqdhaqaaqayso yani waa dhaqdhaqaaqay waxaa laga wadaa xaalad markuu joogaba hal xaalad hal xaalad kuma taagnayn oo markuu xaalad joogaba haddana xaalad kaleoo meydka geerida uu u sii dhowaanayo u socday haddana geeridiiba usii dhowaanaya haddana geeridiiba usii dhowaanaya saas u socday fa faadad caynaa rasuulilahi sal l slam nebiga labadiisa indhood baa shubmeen oo waa ilmeeyeen naxariis darteed faqaala lahu sacdun sacad baa wuxuu ku yidhi maa haada kani waa maxay rasuulka ilaahayow faqaala waxa uu yidhi innahaa raxmatun waa naxariis wadacaha allaahu alla uu yeelay uu dejiyey fii quluubi man yashaa qofkuu doono quluubtiisa uu dejiyey dadkuu doono quluubtooda uu dejiyey wa innamaa yarxamu allaahu ilaahay uu naxariisanayaa min cibaadihi aruxamaa addoommadiisa naxariisto ayuu u naxariistaa ilaahayna subxaanahu watacaala markaa nebigu wuxuu leeyahay illintaan iyo ilmadan iga timid waa naxariis naxariistaana ilaahay wuxuu siiyaa cidda uu doono oo addoommadiisa ka mid ah dayb marka waxaa laga qaadanaya ooyintu inay bannaan tahay bimujarad ilmaynta qofka indhihiisa biyo ka soo da-aan taas inay bannaan tahay oo yacnii iyadu marka waxa la diidaya ay tahay carabka laga qaylinayo laga barooranayo ayb oo xadiidka qaar waxay sheegaysaa innamaa yucadibu allaahu bi haada ilaahay qofka wuxuu ku cadaabayaa kan timaamo kan baa alla subxaanahu watacaala uu dadka ku cadaabayaa inuu nebigu yidhi sala allahu calayh ali wasalam marka ooyinta caadigaa dhib ma lahan laakiin waxaa dhible qaylada iyo yacnii qofku haddii ilintu ailmadu ay la socoto qaylo ama sowd ou la socdo niyaaxa leyra mana bannaana laakiin ilmo caadiya hadday tahay oo iska dareerayso laaba'se waa naxariis ayb dadka qaarkood taana marka nebigu wuxuu sheegay inay fadliba tahay qofka ilaahay naxariista qalbigiisa geliyo inay fadli tahay oo qofka carruurtiisa iyo qofka uu jecel yahay iyo sadiiq wafiyo ou aad u jecel yahay oo dhintay iyo hadduu marka ishayn waayu la ilmeeyo ama qof markaas yacnii isagu wanaagsanaa oo wanaaggiisa uu dadka gaarayay oo kale markuu maqlo geeridiisao kale u ka xanuunsado middaasoo kale waa naxariis dhacd ayb qofka haddii laga siibo oo laga qaadana waa qof qalbigiisu adag yahay ayb taas marka iyadu waa wax fiican weeyaan haddii nebigu marka uu yeelay wax nebiguna uu sidan uu tilmaamay waa taan ayb sabarku ma diidaysa midaan nebigu cid ka sabar badnayd ma jirin maca daalika isagoo dadka ugu sabarka badnaa hadduu ilmeeyey ilmayn ou qofku ilmeeyo sabar la-aan ma ku noqonayo sidaas bacdi almutasawifa ayaa iyagu waxay u fahmeen qofku haddiiba uu ilmeeyo ama uu murugoodo qalbiga ka tiiraanyoodo qof sabar badan inuusan ahayn ee nebigiisee la yeelayaa marka nebiga miyagaa ka sabar badan oo qaarkood waxay kitaabada ku qoreen ninkii wiilkiisa uu ka dhinto oo aan farxad la qoslin qofkaas yacnii iimaan male ee qofkaas yacni ma gaarin yaqiin ma gaarin saasay dheheen qaar cunugaaga markuu kaa dhinto ama lagaa dilo inaa qososhaayay leeyihin dabiicada basharka maba ahanba yacni qofka in ilmihii ilmaha iyo waalidka iyo qofka la dhashay iyo qofkuu jecel yahay dabciga bashariyadaba uma badnaba noocaas marka iyagu wax aan dabeecada basharkaba ku adag bay dadka ku kallifayaan diinka ilaahayna waxaasoo kale ma aha qال xdثna شhيبان بن فروq qال xdثna سلyمان بن المغيرة عن hاbت البناني عن أنس بن مالك سند cاalية وعnda أبي dاوd qال qاla رasuuل الlahi slى الlه عليه وaلiه وسلم wulida lii الleyلةa habeenkan waxaa la ii dhalay غulaam wiil fasamaytuه waxaan ku magacaabay bsmi abiي aabbahay magaciisa ibraahiim ahaa fadakara alxadiida buu sheegay qaala anasun anas waxa uu yidhi laqad ra'aytuhu waan arkaayey yakiidu binafsihi isagoo nafsadiisa bixinaya yakiidu bimacnaa yajuudu isagoo dhiibayo nafsadiisa isagoo bixinayo oo ku deeqayo ayaan arkay bayna yaday rasuulillahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga hortiisa ayaan ku arkay buu yidhi anas isagoo markaa dhimanaya nebiga hortiisa fadamacat caynaa rasuuliillaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga labadiisii indhood baa ilmeeyeen faqaala waxa uu yidhi tadmacu alcaynu isha way ooydaa oo way ilmaynaysaa wayaxsanu alqalbu qalbiga waa tiiraanyoodaa walaa naquulu ma dhahayno ilaa maa yardaa rabbunaa rabbigeen wuxuu ku raalli noqonaya maahane wax kale ma dhahayno innaa annagu lamaxsuunuuna kuwa la murugeeyey baanaha murugaysan bika adiga kuu murugaysan ya ibraahiimu ibraahiimu annagu waxaanu nahay kuwa kuu murugaysan waa kuu murugaysannahay baa nebigu yidhi sal l slam marka isha waa oysaa qalbiguna waa murugoodaa labadaa inay bannaan tahay marka meydka haddii qalbigana looga murugoodo indhahana looga ilmeeyo dembi ma aan dhibna ma laha laakiin haddii carabka lagu daro oo markaa ama la baroorto ama tilmaamay waxyaaba la sheego taasaa dembi ah baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nawxi baroorta qofku inuu baroor diiq sameeyo qayliyo uu baroorto niyaaxadu marka waa bukaa'un maca sawtin ooyin iyo qaylo wada socotaa niyaaxa layidhah qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad abulxasan albasriyu qaala xadaanaa cabdulwaarid huwa bnu saciid atannuuriyu can ayuuba huwa bnu abi tamiimata sakhtiyaaniy can xafsata can ummi caiya xafsa binti siriin can ummi caiya qaalat waxa ay tidhi ina rasuula اllahi sal l slama nebiga nahaanaa wuxuu naga reebay can iniyaaxati baroorta niyaaxada waa naga reebay rasuulka marka waagaan naagaha ayaa aad ay ugu badnayd marka iyaga si gaar ahaaneed baa bayco looga qaadi jiray inaysan niyaaxo samaynin naag may gaar ku tahay marka ninka ma loo ogolyahay maya ee awalba shaqanimeed maba ahaan jirin waaye marka naagahaasaa aad ugu badnaay iyagaasaa marka aad loogu adkayn jiray haddii nin uu la yimaado kaba daran markaba foolxun qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa qaala akhbaranaa moxamed bnu rabiica can moxamed bni اlxasan bni caطiya can abiihi can jaddihi can abi saciidin اlkhudriyi qaal lacana rasuulu اllahi sal ly slam nebiga wuxuu lacnaday annaaixata midda barooranaysa iyo walmustamicata midda dhegaysanaysa xadiidkan sanadkiisu waa daciif moxamed bnu اlxasan bni caiya ku jiro wa huwa moxamed bnu اlxasan bni caطiyata bni sacdin alcawfiy aabbihii buu ka warina awowgiis bukhaari taarikhulkabiirka wuxuu ku yidhi fii tarjamati moxamed bni اlxasan bni caطiya lam yasixa xadiiuhu xadiidkiisa ma ansixin buu yidhi waqaala abu xaatim fima naqlahu canhu bnuhu fi اlcilal hada xadiiثu munkar abu xaatim araasina wuxuu yidhi xadiidkan waa munkar wmuxamed bnu اlxasan bni caطiya waabuuhu wajaduhu ضucafaءu اlxadiiث xadiidkoodu waa daciif ayb wakadalika dacafahu اlmundiriyu fii mukhtasar الsunan mundirina waa daciifiyey xadiidkan saddexdaanu ku daciifiyey ibnu اlmulaqinna badrulmuniirka waxa uu yidhi halkaa waa ku daciifiyey duruqda xadiidkoo dhan inay daciif tahay buu sheegay xadiidkan marka waa daciif macno ahaan laakiin axaadiid kale ku soo arooro niyaaxadu inay lacnad iyo dembi adag leedahay midda samaynaysa iyo midda u fariisanayso dhegaysanayso labadu marka dabcan labadooduba marka waa waa niyaaxadu hadday kabiiro tahay qofka dhegaysanayay marka isaguna halkaa camirayo buuxinayana waxbuu ku leeyahay dembiga waa jirtaa marka dadka qaarkood sidaasoo kale yeelo naaguhu inay markaa isku soo yacnii baroortaan oo baroor diiqdaasoo kale sameeyaan kuwana dhegaystaan kuwana ay qayqayliyaan laas iyamaa yacnii dhulkan koonfurtay aad ugu badan tahay iyo dadkan marka iyagu asal carab iyo waxyaabahaas marka ama meelahaas ka soo jeedo yay aad qaalib ugu tahay ku badan tahay mararka qaarkoodna waxaaba dhacdaba inay yidhaahdaan marka haween marka baroorto oo uu meydka u qayliyo iyo in lacag la siiyo xataa lasoo kiraysto ayb oo iyadu marka is-oysiiso hadhowna xoolaheeda meesha ka qaadato cuntadeedana meesha ku cunto ayb qof murugaysan maa cunto xoog u helan ayb carabtu marka waxay yidhaahdeen laysat ilmusaabatu kaakla laysat ilnaa'ixatu kahaklaa midda barooranayso lasoo kiraystay oo musta'jarada ah kahaklaa midda musiibaysan oo kale maaha isla mid ma noqonayo midda run ahaanta u musiibaysan waxma cuni karta middan laakiin meesha lacag bay u timid ybaaday isugu eedeeyaan weliba qofkii yacnii waxaa laga yaabaa inay dad badanba ku collaytamaan waa layga dhintay mana ii soo oynin inay iskula collaytamaan baa laga yaabaa meelahaas dadkaanaad baa meeshan niyaaxada ay marka ugu badan tahay qaala xadaanaa hanaad bnu sariy wahuwa abu sariy alkuufiyu iqatun xadiidkiisa bukhaari khalq afcaal cibaadu ku soo saaray iyo asxaabu sunanka can cabdata waabi mucaawiya almacnaa ay macnaahumaa waaxidu wallafdu mukhtalifun alfaaddaa kala duduwan laakiin macnuhu waa isku mid can hishaam bni curwata can abiihi can ibni cumara qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam ina almayita meydka layucadabu waa la cadaabayaa bibukaa'i ahlihi ehelkiisa ooyinta ay u ooynayaan baroorta ay u barooranayaan calayhi isaga korkiisa ay u barooranayaan fadukira dalika licaaisha caaisha arrintaa loo sheegay faqaalat caaisha waxay tidhi wahala ibnu cumar marka waa wahmiyey wahala bimacnaa waa wahmiyey waa ismoodsiiyey waa macnaheedu wahila haddii la yidhaahdo hada la hoos dhigana waxay noqonaysaa fazica waa argagaxay fazica bay markaa noqonaysaa middaas dambana waa midda labada waj ku imaan jirta wahila middaa yani wahiladaas waa midda yowhalu iyo ku imaanaysa yahilu nacam amaa middan wahalada ah wahalada iyada maxay ku imaanaysaana yowhalu keliya unbay ku imaanaysaa nacam oo waa xalqiyu alcayn wahala facala oo xalqiyulcayn ah ayb wahila waxau dhigaa maa idiin jirsaa u dabdina aada hoos dhigaay maaha wahila ma aha macnaahaan sax maba aha wahila bnu cumar haddii la yidhahdo ibnu cumar waa argagaxay waayo wax macnaana meesha male wahala weeyaane ay yacnii dahala waa yacnii waa ismoodsiiyey waay macnaheedu ayb waa facala ya haadda macnuhu waaba sidaas de sahaa haddii la dhaho wahala in la yihaaho wahila haddii la dhaho fazica way taas waa midda marka yowhalu iyo yahilu ku imaan jirta labada wej ku imaan jirta ayb wahala tacni bna cumar bay u jeedaaye waa ismoodsiiye inamaa mara nebiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu soo maray calaa qabrin qabri faqaala waxa uu yidhi inna saaxiba haada midkan qabrigan saaxibkiisa la yucadabu waa la cadaabayaa wa ahluhu dadkiisuna yabkuuna calayhi waa u ooynayaan nebiga qabri buu soo maray la cadaabaya markaasuu yidhi kan waa la cadaabayaa dadkiisana waa u ooynayaan saasay ahayd maahane meyd baa la cadaabayaa waxaa loo cadaabayaa dadkiisa baroor ay samaynayaan wax jira maahan bay tiri caaisha uma qara'at waxay akhrisay walaa taziru waasiratun wisra ukhraa naf dambawday yacnii yacni lagu cuslayn maayo tu kale dembigeeda qaala can abi mucaawiya wuxuu ka yidhi hannaad calaa qabri yahuudiyin yahuudi qabrigiisuu soo maray caaisha iyada waa diidi jirtay xadiidtan oo ina almeyita la yucadabu bibukaa'i ahlihi calayhi waa diidi jirtay caaisha oo iyadu waxay dhihi jirtay walaa tasiru waasiratan wisra ukhraa bay ka hor imaanaysaa maxaa ninkan qof ooynayo barooranayo ousa shaqo ku lahayn loogu cadaabayaa laakiin ibnu cumar ma wahminin wuxuu maqlay buu sheegay waman calima xuja calaa man lam yaclam caaisha haddaynan iyadu ogaanin ibnu cumarna uu soo xafiday ma laga tegaayo ibnu cumar ibnu cumar keligiisna maahanoo abuu waxaa wariyey sidoo kale waxaa ka soo aroortay ibnu cabbaas iyo cumar ibnu alkhadaab iyo cumar baa waxaa nebigu uu ka wariyey ina almeyita yucadabu bibacdi bukaa'i ahlihi calayhi ayb yaa ka soo aroortay waa badan tahay marka axaadiid fara badan baa ku timid macnahaas oo ibnu cumar keligiis maaha waa wahmiyey cumarna ma qaldamay marka isaguna ma wahmiyey ayb ibnu cabbaas waa warinayaa sidoo kale haakada see marka loo tawjiihinaya aayadda iyo see loo jamcinaya marka xadiidkan culammadu dhowr wej bay mareen bukhaari isagu wuxuu yidhi ninkan meydkaa hadday dadkiisu ooyi jireen ninka meydkaa hadday dadkiisu ooyi jireen oo niyaaxadu ay yaqaaneen dhaqan u ahayd isaguna uunan ka celinin ama isaguba uu la ooyi jiray waa la barooran jiray dariiq dariiqo uu yaqaanoo ku socon jiray ahayd dadkiisaa ku socdo waa og yahay in loo samaynayo ma ka dardaarmin mana ka hadlin ninkaa isagaa marka waa la cadaabaya haddii loo baroorto maxaa yeelay isaga ayaa mufarid ah waxaa lagu cadaabayana waa camalkiisa asaa samay jiray mana ka mana ka joogin markuu noolaa dadkiina kama celinin markuu dhimanayay kaa marka camalkiisa waa waxa loo ciqaabaya camalulkhayr ma loo ciqaabin qofkaasi walidaalika bukhaari markuu baabaystay wuxuu yidhi ina almeyita layucadabu bibukaa'i ahlihi calayhi in kaanat min sunnatihi fiqigiisu saas hadday sunnadiisu ahayd hadday caadadiisu saa ahaan jirtay waa la cadaabayaa macnuhu sidaas waa ayb tafsiir kale wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu ku saabsan yahay ciddii baroortaas ka dardaarantay ina almeyita la yucadabu bibukaa'i ahlihi calayhi waxaa weeyaan ninkii isagu ka dardaarmo yidhi haddaan dhintaan ahliii soo ooyo kaas waa midka la cadaabayo camalkiisaana kaa lagu ciqaabaya waa maslag labaad oo waxay dhihi jireen idaa ana midtu fanciinii bima ana ahluhu washaqii calaya aljayba yabnata macbadi ayaa carabta laga hayaa wuxuu yidhi marka haddaan aniga dhinto khabarkayga iyo geeridayda si fiican dadku u gaarsii jeebabkana jeexjeex oo aniga ii jeexjeex dartay yabnata macbadi waa marka ninkii sidaas oo kale yidhaahdo ka dardaarmo kaas waa midka la ciqaabay qowl labaadna mid saddexaad wuxuu leeyahay muraadka xadiidka waxaa weeyaan ana almuraada biاlxadiiثi ma yataأlamu bihi اlmeyit wayatacadabu bihi min bukaaءi اlxayi calayhi ayb cuquubo jirkiisa ku dhacaysa maahane cuquubadu waxa ay tahay meydka maadaama uu maqlaayo waxa ay samaynayaan wainahu la yasmacu qarca nicaalihim iyo waxyaabaha ay soo aroortay ninkii soo sagootiyey oo barooranaya markuu maqlo waa ka xanuunsanayaa qalbi ahaan wuxuu dareemayaa markaa wuxuu dareemayaa niyad jab niyad jabkaas uu dareemayaa waxaa laga cabiray cadaab ibnulqayimkaasoo isagu rajaxay maslagaas nacam ayb cuquubo jirhkiisa la cuquubaynayo uu dareemaya maaha buu leeyahay ayb oo marka waxay la mid tahay buu leeyahay aلsafaru qiطcaة min alcadaab wa kala safarku waa gabal cadaabka ka mida qayb cadaabka ka mida ninka musaafirkaana danaara iyo dab jirkiisa lagu dhadhajinayana ma jirtay ogowna laakiin mashaqada iyo tacabka iyo walwalka ayaa ruuxdiisu dareemaysaa cadaab laga cabiray inuu yahay ninkanna sidoo kale waa marka dadkii dadkiisii ay u soo ooynayaan wuxuu dareemayaa kaanahu yuxisu yacni niyad jab iyo alam iyo ayuu dareemaya iyo tacab kaasaa marka cadaab laga cabiray ibnulqayimna saasuu yidhi xaafid ibnu xajarna wuxuu yidhi wahada ikhtiyaaru abi jacfar aabariy abu jacfar aabari baana sidaa doortay saddexdaa maslag baa ku jirta marka ayb ooyinta la sheegayana ooyin dhan maahane niyaaxada laga wadaa midda caadiga hadda nebigaaba sameeyeyba قال xدثنا cثمان بن أbي شhيبة qال xdثnا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس qال dخلت على أbي موسى baan u galay وhuوa ثaقيiل isagoo la cusleeyey فciل بmعنaa mafcuul fadahabat imra'atuhu naagtiisii baa waxay doontay iyaa damacday litabkiyas inay ooyso aw tahumma bihi inay ku fakarto inay yani murugooto faqaala laha wuxuu ku yidhi abuu muusaa abuu muusa alashcariy baa wuxuu ku yidhi markaa amaa samicti miyaadan maqlin maa qaala rasuulu اllaahi sala اllahu calayh waali wasalam amaa samicti miyaadan maqal maa qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam waxaa nebigu yidhi qaalat waxay tidhi balaa inaanan maqal iska daayo waan maqlay qaala waxa uu yidhi fasakatad way aamustay markaas falammaa maata abuu muusaa abuu muusaa markuu dhintay qaala yaziidu yaziid waxa uu yidhi laqiitu lmar'ata haweenaydii baan la kulmay faqultu laha waxaan ku yidhi maa qowlu abii muusaa laki qowlka abuu muusaa muxuu ahaa adiga uu ku yidhi amaa samicti miyaadan maqlin qowla rasuulillahi sal slam rasuulka qowlkiisa hadalkii rasuulka miyaadan maqlin uma sakadti aad u aamustay markaa hadalkii markaa uu ku yidhi abuu muusa id aamustay muxuu ahaa qaalad waxay tidhi qaala rasuululahi sal slam nebigu wuxuu yidhi laysa minaa annaga nagama mid aha man salaqa qofkii codkiisa kor u qaado waman xalaqa qofkii xiirto musiibada la xiirto waman kharaqa qofkii dharkiisa jeexjeexo salaqa bimacnaa qofkii qayliya oo carab qur-aanku maxaa ku jirta salaquukum bialsinatin xidaadin yacnii waxay la qayla dhaaminayaan waay nacam oo ay idinku jarayaan oo idinku jeexayaan carab af badan yacni waa idin caynayaan waay laysa minaa man salaqa qof markaa carab dheer oo musiibada la carab dheeraadoo la qayliyo codkiisa kor ugu qaada nagama mid aha laysa minaa marka see loo fasiraa tafsiirka saxdaa waxaa weeyaan sida daahirkeeda in loo fasiro oo la yidhaahdo qofkii sidaa yeelo annaga nagama mid aha haddaan muslimiin mu'miniintii nahay macnaama nebiga saa inuu u jeedaan oo dariiqii muslimiinta ma hayo qofkaas sideedaana loo daynayaayo markaa waa sidii ay dhihi jireen salafku axaadiidta sifaadka amiruuha kamaa jaa'at soo maahayn kanna amiruuha kamaa jaa'at culamada salafka saasaa laga wariyey sababta kan loo daynaya waa maxay sidiisa loogu dhaafaya liyakuuna alwaciidu awqaca fi nufuus waciidka meeshaan ku jiro si uu nafta u taabto macnaheedu adiga ka ictiqaadin mayso qofkii sidaan yeelo waa gaal ma aha laakiin adiga ha tafsiilini waxaasna ha sheegin oo waxaad tidhaahdaa laysa minaa annaga nagama mid aha haddaad laakiin tidhaahdid laysa minaa nebiga yanii nebiga asxaabtiisii nebiga iyo asxaabtiisoo kale ma ahan haddaa ku fasirto tafsiir murji'a waaye tafsiirkan oo haddii la yidhaha laysa minaa man salaqa waxaa laga wadaa nebigoo kale ma aha xataa haddii uusan qaylinin nebigoo kale noqon lahaa ma noqon lahay rasuulkao kale waa nooc marka tafsiir irjaa waaye tafsiirkaas culammada marka salafka ibnu cuyayna iyo saasay dhihi jireen sideedaa loo daynayaa saaska murji'adana looma fasiraayo in la kala dhigdhigaana maaha daruuri ma aha haddaynan maslaxa ku jirin ayb waciidka iyo zajriga ayaa qalbiga inuu ku dhaco la rabaa qof uu ka dheeraado waxaan oo dhan laysa minaa man salaqa waman xalaqa waman kharaqa saa buu yidhi marka xadiidka nebiga laga maqlay kaasu ahaa macnihii loo tarjamay waa uu tarjamadii xadiidku waa iswaafaqsan yihin qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa xumayd bnu lswad qaala xadaanaa xajaajun caamilu cumara bni cabdilcasiis ahaa cala arabadah meesha layda qaala wuxuu yidhi xadaanii asiida bna abi asiid qaala xadaanii asiid bnu abi asiid can imra'atin min almubaayacaat naagihii nebiga la mubaayacooday naag ka mida qaalad waxay tidhi kaana fii ma akhada calayna rasuulu llahi sal l salam wixii nebiga uu beecada noogaga qaaday waxaa ka mid ahaa fi lmacruufi macruufkii alladii kaas oo akhada calaynaa oo dusheenna korkeenna uu noogaga qaaday anlaa nacsiyahu fiihi inaanan caasinin anlaa nakhmisha wajhan weji inaanan yacni xagxaganin wejiga inaanan xagxaganin walaa nadcuwa weylan halaag inaanan u yeeranin marka nalaga dhinto walaa nashuqa jayban jeeb inaanan dilaacinin jeebku waxaa weeyaan meeshaa kuleetiga hawaantu marka qoorteeda iyo xabadkeeda iyo meesha ku aadan luqunta yani dhuunta meeshay ka godan tahay iyo meeshaasu jeebka ku imaanayaannagu kaan jeeb dhahna jeeb ma aha walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna halkaas khimaarkay soo raaricinaysaa xabadkay ku soo raaricinaya iyo dhuunta khimaarku marka wuxuu asturayaa qoorta iyo xabadka qofka markay musiibay wax ku dhacaan meeshaas marka yuu ku dhagaa waago waa rifayaan taasaa marka loo jeedaa walaa nanshura shacran tima inaanan firdhinnin timihiina marka inaanan kala firdhinnin oo iyada dhan yacnii qofku markuu musiibaysan yahay timihiibuu intuu furfuro ayuu wax kala firdhisan ka dhigaa sidaana inaanan yeelin oon timaheenaanan aanan u tegin ayb baabu sancati acaami liahli اlmayiti baabu bayaani xukmi sancati acaami cuntadii samaynteeda xukunkaa ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay liahlilmayiti loo sameeyo dadka laga dhintay dadka laga dhintay in cunto loo sameeyo ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna wahuwa athawriyu qaala xadaanaa jacfar bnu khaalid can abihi can cabdillahi bni jacfarin qaal qaala rasuulu llaahi sala اllahu calayh waalih wasalama ayb nebigu waxa uu yidhi isnacuu liaali jacfarin reer jacfar u sameeya طacaaman cunto fainahu qad ataahum waxaa u yimid amrun arrin yashqaluhum shuqliyo iyaga arrin shuqliyo ayaa u yimide xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa macnihii loo tarjamay oo ah dadka laga dhintay in cunto loo sameeyo iyaga ayaga inay sameeyaan maaha oo la kor yimaado la kor dhoobto ayb oo dadkii marka cagsigeedii tan bay sameeyaan caaisha radi allaahu canha iyadana waxay yeeli jirtay sida bukhaari uu warinayo qoys laga dhintay hadday aragto intay mushaari u samayso ama talbiina wax la yidhaha cunto la yidhahdo jilecsan u samayso ayay intay u qaaddo ayay u tegi jirtay waa u soo tacsiyey jirtay wayna ag dhigi jirtay waana ka soo tegi jirtay ayb oo saxaabadii baa ku dhaqmay oo sidaa yeelayba xadiidkanna xadiid reer jacfar khaas ku ah maahane waa xugun caama weeyaan sida abu daawuud uu baabaynaya ayb in iyagu ay cunto sameeyaanna niyaaxa lagu tiriyey jariir bn cabdillaahi xadiidkiisa kunaa nacudu sancata aطacaami cinda ahli اlmeyiti waاlijtimaaci min الniyaaxa ree dadka laga dhintay agtooda in lagu sameeyo cunto lagu ururo lagu soo ururo mid kastaa niyaaxan u naqaana inay tahay ayb marka xilligaa hadday niyaaxo u yaqaaneen niyaaxaduna kabaa'irtay ka mid tahay haddana waa layskugu faanfaanaayo tacsiyada waxaa weeyaan waxay soomaalidu u yaqaanaan ninkii hebel ahaayaa dhintay intaasoo maal iyo intaasoo raga dhalay oo aan gurigiisii waxba lagu qalinoo neef lagu dilin ceeb waayay leeyihiin cuntada sidaasoo kale loo qalana wamaa uhilla lihayrillaahi weeyaan sida hore aan ugu soo marnay oo yacnii baabkii mucaaqaratul acraabka ku saabsanaa calina farasdaq aabbihiis ayaa xoole intuu qalay ama farasdaqa laftirkiisa yaa boqol neef buu intuu gowracay isagaiyo nin kala xoolo qalid bay isku baxeen anaa kaa xoolo qalid badan iyo aniga kibir iyo marka istutus darteed markaasaa waxaa lagu yidhi cali markii uu maqlay buu wuxuu yidhi yaan la cunin hilibkaas oo ani waxaan u arkaa buu yidhi inuu yahay wamaa uhilla ligayr illaah day marka waxyaabahan marka sidaas weeyaan xaalkooda taasna waa saas ayb xadiid waxaa jira nimankan marka tacsida iyo bannaysto ay soo qaataan oo abu daawuud uu ku keeni doono kitaabulbuyuuc ku imaan doono shubuhaadka iyo in laga dhowrsada iyo xaaraanta iyo baabka u baabeeyey nebiga nin soo duugay ninkii markuu duugay kadib ee duugtii dhammaatay fa ataahu daaci imra'atin xadiidku marka saas waa naag nin ay u soo dirtay ayaa nebiga u yimid markaasay cunto ugu wacday naagtii cuntadiibuu cunay marka nebiga qisadii waa dheerta waa u tegi doonaa markaasay waxay yidhaahdeen mushkaatulmasaabiixa kitaabka la yidhaahdo khadiibi tibriisi ayaa isagu waxaa uu ku qoray xadiidka fa ataahu daaci imra'atihi damiirkaasaa ku dhacay marka fa ataahu daaci imra'atihi daac imra'atin buu ahaa imra'atihi ayaa ku dhacay mishkaatulmasaabiixa sheekh ilalbani taxqiijiyeyna hoos buu ku qabtay ay imra'ati اlmeyit buu yidhi ninkii dhintay naagtiisiiba u wacday qoladan marka waxay yidhaahdeen waa kan nebigaaga tacsida cunaydan guriga laga dhintaa laga wacay waa kaas waana cunayn khadaa marka meeshuu ka dhacay waxay tahay mishkaatulmasaabiixa waa kitaab damba wa kutubta marka asalka abuu isago in loo loo celiyo w xadiidkan kutubta uu ka soo qaatay ee wariye warisay waa in dib loogu noqdo wa waa adoo hadda maalan riyaadu saalixiinka xadiid inta ku aragtay rawaahu abu daawuud markuu yidhaahdo laabudda in abu daawuudka oo waafaqo soomaha marka ile waa naaqil isaga sooma sanadkiisa wax ku warin maayeen waa naaqil xaggaas in la fiiriyo la saxo waa marka haddii marka yani kitaabkan mishkaatulmasaabiixa marka khadiib tibriisi asalkiisu waxaa weeyaan xadiidka imaam axmedna waa wariyey waxaana waa wariyey abu daawuud kutubta usuusha ay abu daawuud iyo waxaa wariyeen iyo iyo abu daawud abu daawuud iyo imaam axmed bayhaqi laftirkiisana waa wariyey fa ataahu daaci imra'atin bay ku wariyeen marka imra'atin biduuni damiir istidlaalka ninkanna wuxuu u baahan yahay damiir meydka u laabta u baahan yahay damiir marka meydka u laabta maba jiraba waa si khalad abaa loogu dhigay mishkaatulmasaabiixa abu daawuud iyo xadiidka maalihii uu ku yaallo o dhan waa saas taa marka macnihiisu isagu waa kaasa waxa kaloo marka ay deliil ka dhigayaan marka waa sadaqa iyo wax aan deliil hadda sariix amana aan ahayn ama wax magacii laga bedeshay iyo waxyaabahaas marka waxaasi ma bannaano sida saxdaa marka saa fuqahada marka shaaficiyadana arrintaas inay bidca munkara tahay bay qabaan aynana fiicnayn waxaana ku dhigaan kutubta fiqiga oo muqlilmuxtaajku wuu dhigayaa inay bidca bidco foolxun weliba ay tahay buu dhigayaa ijtimaaca iyo cunto cunka yani cuntada lagu cuno kulli saasuu dhigayaa in laga fogaadana ninkii meyd sadaqo u baxsanaayo ha ka dheereeyo wakhtiga meydku markuu dhinta markuu dhintana ha ka dheereeyo wakhtina yaanu u yeelin markii wax ilaahay siiyo un sadaqaha u bixiyo si sifa sharca baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan ashahiidu shahiidka yuqasalu la dhaqayo ay hal yuqasalu ma la dhaqayaa ninka shahiidka ah qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa macnu bnu ciisa xaa xadaanaa cubaydullaahi bn cumar aljushamiyu qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy can ibraahiima bni طahmaan can abi الzubayr can jaabirin qaal rumiya rajulun nin ayb rumiya rajulun rumiya rajulun nin baa la ganay bisahmin baa lagu ganay leeb fii sadrihi laabtiisa ayaa loogu gamay ow fii xalqihi ama dhuuntiisa fa maata waa dhintay fa udrija fii hiyaabihi dharkiisii baa lagu duuduubo lagu laalaabay kamaa huwa qaala waxa uu yidhi wanaxnu annaguna maca rasuulillahi anah sala allahu calayh waali wasalam leebkii baa ku dhacay waa u dhintay dharkiisii baa lagu duuduubay sidiisaa lagu duugay lama dhaqin waayo marka shahiidka marka lama dhaqo shahiidkaan la dhaqayni waa kee shahiidulmacraka waa midka macrakada ku dhinta dhexdeeda hadduu inta macrakadii ku dhaawacmay gurigiisii la keenay ama isbitaal la keenay oo ku dhintay dhaawacii u dhintay markaas waa la dhaqayaa waa la karfanina waa lagu tukanaya waa la duugaya ee shahiidka la sheega midka goobta ku dhinta sidaana waxaa loo yeelayaa marka xadiid kalaa tilmaamo wuxuu yidhi aakhiro wuxuu soo baxaya isagoo dhiigu ka burqanayo oo dhiiggiisaaba markhaati u ah islaamnimadiisa iyo iimaankiisa dhiiggiisa markhaati oo allownu lownu اdami wاriixu riixu اlmiski ayb qaala xadaanaa ziyaad bnu ayuub waciisa bnu yunus aلطarasuusiyu qaala xadaanaa caliy bnu caasim can caطaaءi bni saa'ib can saciid bni jubayr can ibni cabaasin qaal amara rasuulu اllahi salى اllahu عalيh wali wasalam nebigu wuxuu amray biqatlaa uxud uxud dadkii lagu dilay an yunzaca canhum اlxadiidu birta in laga furo laga siibo waljuluudu iyo haragga ayb maqaarada ku duuduuban iyaga wa an yudfanuu in la aaso bidimaa'ihim dhiiggooda in lagu aaso wa hiyaabihim iyo dharkooda wa hada lafdu ziyaad marka inaan la dhaqaynin qaala xadaana axmed bnu saalix qaala xadaana bnu wahbin xaa waxadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala akhbarana bnu wahbin wahada lafduhu qaala ahbaranii usaama usaamaة bnu zayd alleyfiyu ana bna shihaabin ahbarahu ana anasa bna malikin xadaahu ana shuhadaaءa uxud lam yugasaluu lama dhaqin wadufinuu bidimaa'ihim dhiiggoodaa lagu aasay walam yusalla calayhim lagumana tukanin amaa xadiidka dhahaya nebigu markuu dhiman rabay ayuu ku tukaday fasallaa calayhim ay dacaa lahum waa u duceeyey baa laga wadaaye salaaddii janaasada macnaheedu saa ma ahan lagama wado wlam yusal calayhim qaala xadaana cثmaan bnu abi shayba qaala xadaana zayd yacni bna اlxubaab xaa xadaana qutaybaة bnu saciid qaala xadaana abu safwan yacni اlmarawaaniy can usaamة can الzuhriyi can anasin almacnى ana rasuula اlahi sal ly slam nebiga mara calىa xamزata xamza u soo maray waqad muhila bihi isagoo la jir dilay oo la googooyey tamiil lagu sameeyey mumule lagu sameeyey faqaala waxa uu yidhi lowlaa an tajida safiyatu lowlaa haddii lalaayahay an tajida safiyatu safiya inay dareento ay hesho fii nafsihaa nafsadeeda dhexdeeda ay wax ka dareento yacnii ay qaaddo yacnii ay xamili weyso inay wax dareento haddii aanan ka baqaynin la taragtuhu waan ka tegi lahaa xataa ta'kulahu alcaafiyatu dugaaggu intuu ka cuno xataa yuxshara min butuunihaa intii looga soo kulmiyo oo laga soo bixiyo xamse dugaagga calooshiisa laga soo saaro waqallat ithiyaabu dharkii baa yaraaday wakahurat ilqatlaa kuwii dhintayna way bateen fakaana arajulu wاrajulaani wahalaaatu nin iyo laba iyo saddex yukafanuuna waa la kafaninaya fi tawbi lwaaxidi hal maro zaada qutaybatu wuxuu ku daray uma yudfanuuna fii qabrin waaxidin hal qabri baa lagu duugayo kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yas'alu canhum nebigana waa su'aalayey wuxuu dhahayey ayuhum akharu qur'aanan yaa qur'aan badnaa yaa qur'aanka ku cilmi badnaa oo ku aqoonis badnaa fayuqadimuhu ila alqiblati qiblada xaggeeda ayuu u hormarinayay kaas ayb xadiidkana marka wuxuu tilmaamayaa inaan markaa in aan la dhaqaynin ayb macnihii marka tarjamada iyo xadiidku waa is leeyihiin safiyan ka baqayaa markuu leeyahay yacnii hadday aragto safiya binti cabdilmuطalib oo walaashiis ahayd nebigana eedadiis ahayd yacnii qalbigeeda aad buu u saamaynaya xamsoo la jarjaray oo la googooyey iyo markay aragto waa asturayaa buu yidhi nebigu sal slam marka yacnii waxaa weeye shahiidka meel kastoo la geeyaba ilaahay waa isu iyo cid walbaba de ilaahay waa isu keenayaa meel unbuu markaa kii la soo saaro un weeyaan laakiin shahiidku wuxuu dheeryahay isagoo xaaladiisii uu ku dhintay unbaa la soo saarayaabuu ka wadaan qaala xadaanaa cabaasun ilcambariyu qaala xadaanaa cuثmaan bnu cumar qaala xadaanaa usaamaةu can الzuhriyi can anasin ana الnabiya salى اllahu عalيh ali waslm mara bxamزةa waqad muhila bih walam yusalli calى axadi min الشhuhadaaءi wغayrihi walam yusalli kuma tukanin calى axadi axad min الشhuhadaaءi shuhadada ka mida hayrihi aan ahayn xamزaya ayb marka qaybta dambe marka walam yusalli calaa axadi min ashuhadaa'i hayrihi maxfuud maaha iyadan ayb mxuu ku yidhi ayb cusmaan bnu cumar keliya unbaa ku daray walam yusalli calaa axadin min ashuhadaa'i hayrihi maxfuudna maahana waa shaad qaybtaas dambe nacam ayb oo nebigu kuma uunan tukanin asxaabu xud qال xdثna qتyبة بن سcيid ويزيد بن khالد بن mwhب أna الleyث xadثhm عan iبn شhihاab عan cabdالرحمن بn كacب بn mالك أna jaaبiر بn cabdاللahi أhbarhu أna rasuul الlahi صلى اه sلم kana yجمcu byna الrajulayni laba nin ayuu jamcinayey godka ku jamcinayo min qatlا xudin xud kuwoodii la dilay ah وyquulu wuxuu dhahaya أyهmaa أكثar وkda للqur'an yaa ugu qur'aan qaadasho badnaa faإida أshiira lahu haddii loo tilmaamo ilى أxadiهima qadamahu fi laxdi godkuu ku hormarinayo waxaa laga qaadanayaa marka culuumta yacni sharciga in dadka lagu lagu qiimeeyo say ugu kala aqoonis badan yihiin uguna kala dhaqan badan yihiin ayb ayuhumaa akharu akhdan lilqur'aan laa siyama culuumta weliba qur-aanka ugu weyn ayb oo qofba qofku ka qur-aan badiyo oo qur-aanka tacalluqa iyo xiriirka uu la leeyahay uu ka badan yahay waa ka fadli badan yahay waana ka khayr badan yahay ayuhumaa akaru marka hadday kala badan yihiin kii badan baa la qaadanaya wakhtigaana marka culammadu siday yidhaahdaan xilliga hadda dadka qur-aanka bartay oo aadka u dabdiyey u xifdiyey kuwa ugu cilmi badan bay ahaayeen dadka marka qofka hadda cilmi sidiisana qur-aanka umbaa laga galaa ayb cilmi sidiisaba qur-aanka umbaa madkhal u aho laga galaa haddaan qur-aankii marka aan la baranin ama la aqoonin qofka cilmi ma gelin mana yaqaano waxbaayb marka qofku walidaalika marka muslimiinta siduu tilmaamaayo bacd ala'ima say tilmaameen ibnu khalduun inuu ahaayeen u malaynaa ibnu khalduun isuu sheegay wuxuu tilmaamay nin taariikhyahana wuxuu ahaa marka culumtan ijtimaaciga iyo xadaarada aad u yaqaanu ahaa wuxuu yidhi muslimiinta kama aynan zuulin ilmaha yaryar ilmahooda yaryar inay qur-aanka xafidsiinayaan mundu nucuumati adfaarihim inta ay cidyahooda jilicsan yihiin yani iyagoo yaryaru ka wadaa beled buldaanta muslimiinta ka mida oon ilmaha yaryar qur-aanka la xifdisayninoo la barin ma arkin buu tilmaamay awalu shay marka waxay ka bilaabi jireen qur-aanka in la xifdisiiyo qof marka daalibucilmi inuu noqdo rabana oo aan xifdinin qur-aanka ama aan soo marinba wax lagu jeeda ma laha walidaalika marka waxaa fiican dadka wakhtiyadan dambe waxaa zaa'id u badan qofka waxaa laga yaabaa markuu yaraayna inuusan qur-aanka soo baranin gadaal dambe un marka xoogaa diinta uu fahmay oo xoogaa inuu yani cilmiga barto jeclaystay ama weynaaw ama yaraaw haddaad cilmiga mar dambe ku soo biirtay waxaa lagaa rabaa qur-aanka inaad iska xifdisan ama kal xaafid inaad noqoto nacam yani qof kal xaafidiyoo kale oo istixbaarsan karo markuu aayadda rabo saa inaad yeesho oo aad ahaato ayb laakiin yani mushkilada jirta hadda waxay u badan tahay qofkii sidaas ahaayo isagoo weyn wax bartay ama wax bilaabay wuxuu ku dadaalayaa cilmiga kale ninkiiba marka waxaad arkaysaa culuumtii kale eryaayo ama naxwo eryaayo qofkuna wuxuu ku dadaalo waa ka waa ka gaaraa un qofkii waxaad arkayn naxwada aad u yaqaano ama xadiidkiiba wax ka barbaranayo oo kutubtii musalax oo akhrisanaa kutubtan waaweyn oo kaleu raacanayaa kutubtii rijaashu fiirfiirinayaan hebel waa daciif hebel waa iqo hebel waa saduuq kada waxaasu daldalaan aayad markuu akhri tegana waxaa weeyaan waa aada u jejebinayaan aayaddiina akhriskeedu qaldaan maxaa u keenay macallin kama qaadanin qur-aanka wuxuu rabaa marka isagoon macallin ka qaadanin inuu qur-aanka iska akhristo sideedaas uu marka ku wadan waa musiibo masaa'ibta dalabatulcilmiga zamankan wakhtigeennan haysata ka midaba nin ismaaciil ibnu cayaash iyo ka sheekaynayo allahu akbartuna ay dhibayso waa musiibaysan yahay waa min talbiisi ibliis ibliis inuu kugu sheekeeyo yani qaabka aada u faalxuntadadkii horoo soomaalida cilmigoodu intanba ka yaraayo wax iska berbere jiray waxay ku dadaali jireen iyagoon qofka qur-aanka isagoon xafidin kutub kale ma dhegaysan jirin markuu qur-aanka xafido safiino dhegaysan jiren oo arbiciin raaca jireen cilmigiisuna marka nin qur-aankiina xifdiyey maskaxdiisu waa diyaar laakiin dadkan marka qur-aankiina aan lagu karin ama aan yani akhriskiisii xataa aan kitaabka xataa si wanaagsan uga akhri karin xataa hadduu kitaabka inta ka aqhriyay nin yaqaan dhegayso dhehi lahaa waxaan qalda ii sheeg waa fiicnaan lahayd marka nebigu dadka wuxuu ku qiimeey jiray maxalushaahidka waxaa weeyaan qur-aanka ayuma akharu akhdan lilqur'aan faida ushiira lahu ilى axadihima qadamahu fi اllaxdi waqaala ana shahiidu calى haؤulaa kuwan anaa markhaati waa yowma alqiyaamati waamara bidafnihim in la duugo ayuu amray bidimaa'ihim lagu duugo walam yugasilhum mana dhaqin qaala xadaثna sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala xadaثna bnu wahbin can illeyl bihada اlxadiiثi bimacnaahu qaal yajmacu bayna الrajulayni laba qof ayuu jamcinayay min qatlaa uxud uxud dadkoodii la dilay a fii hawbin waaxidin buu ku jamcinayay hal maro وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله